tababarkan ayaa socon doona muddo afar maalmood oo ay ka faa-iideysanayaan labaatan wariyaal oo isugu jiro gabdho iyo wiilal islamarkaana ka kala yimid magaalooyinka jowhar balcad iyo beledweyne ayaa maanta lagu qabtay magaalada jowhar ee maamul goboleedka xarunta hirshabeelle ujeedada tababarkan ayaa ahaa badqabka iyo tabinta doorashooyinka wariyaasha sida ay uga qayb qaataan aqoonta baahsan ee saxaafadda maxamed cismaan makaraan oo ah guddoomiyaha ururka sooma ayaa ugu horeyn ka hadlay ujeeddada tababarkanna waxa uu yahay in aqoonta dhinaca doorashada iyo tabinta wararka wariyayaasha kor loo qaado sidoo kale laga shaqeeyo in wariyaha marka uu doorasho tabinayo laga yaabo in xaalado adag uu galo saas darteed la baro habka badqabka ama sida wariyaha uu naftiisa ammaankiisa u sugi karo waana ujeeddada tababarkan loo soo qabanqaabiyey maadaama xilli doorasho la gelayo marka tababarkan waxaa ka faa'iidaysan doona labaatankaas wariye waxaana tababarka soo qabanqaabiyey ururka warbaahinta soomaaliyeed ee sooma iyadoo gacan ka helayso hay-adaha i m s iyo foya oo suurtogeliyey in tababarkan lagu qabto magaalada jowhar waxaanan rajaynayaa in wariyaasha halkan tababarkan loogu qabto ay ka faa'iidi doonaan aqoonta ay ka faa'iidaanna ay dib ugu dabaqi doonaan idaacadaha iyo xarumaha warbaahineed oo ay ka yimideen oo aan is leenahay marka tababarkan la siiyo wax badanay ka bedeli doontaa tababarka waxuu noo socon doonaa afar maalin waxaana inta uu socdo tababarka casharada la siin doono macallimiin kala duwan waxaan rabaa inaan kula taliyo dhammaan wariyaasha halkan joogo iyo kuwa kaleete ee soomaaliyeed in la ilaaliyo anshaxa saxaafadda madax bannaanida wariyaashana ay ka shaqeeyaan oo guud ahaan wariyaashu aysan marnaba aysan u istaagin carqaladaha kala duwan ay kala kulmayaan gudaha maamulada deegaanada ay ku nool yihiin maamuladan waxaan kula talinayaa inay wariyaasha iyo xarumaha warbaahinta u dhimriyaan wax kasta oo cillad waxa uuna kula dardaarmay wariyaasha iyo maamulka in xiriirkooda uu wanaagsanaado layskuna xadgudbin dhanka maamulka iyo wariyaasha intaba waxaana kasoo qayb galay mas-uuliyiin badan oo ay ka mid ahaayeen gudoomiyaha ururka saxafiyiinta gobolka shabeellaha dhexe iyo wasiiru dowlaha wasaaradda warfaafinta hirshabeelle iyagoo ka mahad celiyey tababarka saxafiyiinta iyo juhdiga loo soo maray ugu dambeyn waxaa hadallo kooban kasoo jeediyey gudoomiyaha maamulka degmada jowhar cismaan maxamed mukhtaar cismaan baarey dhinaca saxufiyiinta iyo ilaalintooda iyo maamulka sida uu xaq dhooraayo xaq dhooridda cid kastaa lagu leeyahay saxufiyiin waa lagu leeyahay maamulkuna waa lagu leeyahay shakhsiyaadka ee shacabkaina waa lagu leeyahay haddana ma aha saxufiyaad tahay in wax kasta aad samayn kartid in qof iska dharbaaxi kartid qof in iska cayi kartid waxaan ka xumahay waxyaabaha qaarkooda ee ninka saxufiga inuu ku dhaqmo rabo ee uu ilaalinaynin nidaamka iyo deganaanshaha saxufiga waxaa la rabaa asiga inuu isku ilaaliyo meesha uu ka shaqeeyo waxaa la rabaa inuu asiga ilaaliyo dadka kala duwan siday kala yihiin inuu ilaaliyo laakiin inuu raadiyo in la xiro in qofka la dagaalo inuu raadiyo in dhibaato meesha ka dhacdo sumcadaadaa ku dhumayso waxaa ku dhumayso dadnimadaada shaloo kale waxaan dhiibnay shahaadooyin ma aha inaan necab nahay kuwa kale idaacad kasta oo ka howlgasho in la sii lahay shahaada ma aha haddii maanta helin beriyaa helaysaay waxaa la rabaa adkeysi iyo dulqaada loo baahanya waxaana laga wada dhawaajiyey in ay ka faa'iidaystaan saxafiyiinta hirshabeelle ee ka qayb qaadanaya tababarkan inay sii gaarsiiyaan saxafiyiinta kale ee aan nasiibka u yeelan islamarkaana ay gudbiyaan aqoonta ay halkan ka barteen